bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan ramadaan kariim meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka ah ra'diya hadalsan ee muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaahyo shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeen arbaca ay sii baxaysa khamiisna soo gelayso toddobiyo labaatanka bisha abriil laba kun labaiyo labaatan barnaamijka intiisa ugu badan caawa waxaan ku falanqayn doonaa doorashada guddoonka golaha shacabka oo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ku sugan yihiin teendhada afisyooni xeendaabka xalana ee muqdisho doorashada guddoonka golaha shacabka oo weli bilaaban iyo xildhibaano badan oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo tan iyo maanta ku sugan teendhada afisyooni ee xeendaabka xalan ee muqdisho halkaasina ku anfuray barnaamijkana kusoo gudbin doonaa warar doorashada ku saabsan xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada ceelwaaqna waxa ay gobolka gadana gudaha ayay u galeen howlka doorashada gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee baarlamaanka soomaaliyana waxa uu ku gacan seeray in xildhibaanadaasi howlka laga saaro barnaamijkan kusoo gudbin doonaa qaar ka mid a baarlamaanka soomaaliya waxay siyaabooyin kala duwan uga hadleen qabsoomid la-aanta doorashada guddoonka golaha shacabka qaarkoodna waxay ka warbixiyeen sida ay ku gaareen xarunta teendhada afisyooni ee muqdisho guud ahaan wararkii ugu dambeeyay doorashada guddoonka golaha shacabka ku saabsan ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa oo aan warar dheeraad idinkaga heenaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona khasaare ka dhashay weerar xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen magaalada gaariso ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan soomaaliya ama sidoo kale maamulka gaariso ka hoos shaqaynayey madaxweyne ku-xigeenka puntlandna waxa uu kulamo kala duwan oo siyaasadeed ka wadaa magaalada gaalkacyo barnaamijkan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo waxyaabihii soo kordha ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan hadduu rabbi karaani noqdo dabinta iyo diyaarinta barnaamijka waa anigoo cabdisalaad juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhawaada wareegga wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wacan oo wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan aan ku bilownay caawa teendhada afisyooni xeendaabka xalana ee muqdisho waxaa ku sugan xildhibaano aad u fara badan kuwaas oo doonaya inay doortaan guddoonka golaha shacabka tan iyo maanta xildhibaanada halkaas ayay kusii qulqulayeen maantana xaaladdu waxay ahayd mid cakiran oo xildhibaanada qaarkood halkaasi si adag ay ku gaareen xildhibaanada qaarkood ayaana siyaabooyin kala duwan kaga hadlay sida ay ku gaareen teendhada afisyooni xeendaabka xalane ee muqdisho haddase xildhibaanada badankood halkaas ayay ku anfureen waxaana sidoo kale goordhow la filaya inay bilaabato doorashada guddoonka golaha shacabka qadka telefoonka waxaa ku jirta waryahayaga faadumo cabduqaadir xasan oo ku sugan teendhada afisyooni xeyndaabka xalane ee muqdisho faadumo soo dhawow bal doorashada iyo sidoo kale guddoonka golaha shacabka een, sida ay u socoto iyo jebiga guud hadda sida uu yahay teendhada
Eh, cabdisalaan julo shaakir aad baad u mahadsan tahay weli halkii eh, qoraxda noogu dhacday ee tandhada afisiyoni aan ku afurnay ayaan ku sugan nahay iyadoo taariikhda maanta toddobiyo labaatanka ay heer loo madansanaa qabsoomidda doorashada guddoonka golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa socota eh, tan iyo markiiba qabanqaabadii lagu dooranayay guddoomiyaha eh, markaasi golaha shacabka buuqa ugu badan ee hadda taagan waxay tahay oo doorashada eh, weli aan loo qabsoomin iyadoo xildhibaanadu ay howlka ka dhex wadaan dambeeno kala duwan oo aada u xoogan ayaa haddana waxaa jirta hadalreynta ugu badan ay tahay eh, xildhibaanada markaasi laga soo kala doortay eh, dhanka eh, celwaaq iyo sidoo kale eh, garbaharey walow qaybo ka mid ah howlka ay ku sugan yihiin eh, xildhibaanadii celwaaq laga soo doortay ayaa haddana xildhibaanadu ay ka sishirayaan ee golaha shacabka ee tendada markaasi afisyooni ku sugan in aysan xildhibaanadaasi celwaq laga soo doortay ka mid noqonin dadku u codeynaya guddoonka golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa balse ay ka mid noqon karaan martida kale ee ku sugan tendada afisyooni ee kurjoogtada ka ah doorashadan la filayo guddoonka golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa qabanqaabadii ugu dambeysaa socota ammaanka markii aad fiiriso mid aad loo adkeeye waaye oo weliba eh, markaad xildaabtan xalane ee dhanka afisyooni tandadeeda aad soo gelayso aysan sahlaneyn qaabka aad kusoo gelaysid iyadoo hadda ay ku sugan yihiin halkan gudoomiyihii ku-meel gaarka ee golaha shacabka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka goordon la filayo inuu yimaado maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka soomaaliya
faadumo taasna ay ku qabsato doorashada balse hadda xalka ugu dambeeya ee la raadinayo waxay tahay si ay ugu madax banaanaan karaan xildhibaanada laga soo kala doortay ceelwaaq iyo sidoo kale eh, garbaharey aysan uga mid noqonin doorashadan halkan eh, markaasi eh, la filayo inay ka dhacdo kadibna arrintooda uu xaliyo gudoomiyaha cusub ee la filayo in eh, markaasi eh, lasoo doorto uuna sidaa ku noqdo gudoomiyaha golaha shacabka faadumo marka xildhibaanada ceelwaaq laga soo doortay hoolka hadday ku sugan yihiin kuwii laga soo doortay garbahare iyaguna ka waran
kole ayagana wararka qaar aan helaynaa in qaybo ka mid ah ay ku sugan yihiin ayaana soo gaartay laakiin bataatanba eh, waxaa la sheegay inaysan ka mid ahaynba xildhibaanada doorashadan ka qayb geli doona balse ay keliya daawadayaal ka noqon doonaan taasaa keenaysa hadda muranka eh, ugu faraha badan ee dibdhaca doorashadan keenaya ayaa ah sidii xildhibaanadaasi lagu xalin lahaa waana sababtii caqabada hadda taagan keliya ee doorashada weli hore loogu gallaya waxay tahay caqabadana taagan iyadoona koox walba oo xildhibaanaha halkan ay ka abuurteen gurub gurub oo ay ka shirayaan eh, sidee ay ku codeyn karaan iyo waxaa jirta in xildhibaanada xitaa qolooda laba dhinac ay u kala jabeen oo kaambeenada xitaa laba dhinac loo kala jabay qolana ay u ololeynayso in xildhibaanadaasi ay codeyaan qolana ay kasoo horjeedaan Mm, faadumo bal tirada xildhibaanada een, waa imisa
markii ugu dambeysay waxay marayeen laba boqol labaatan iyo lix xildhibaan hadda way ka badan karaan maadaama xildhibaanada caqabadii hore ee saaka hortaagneyd aysan hortaagnayn oo hadda waddadii loo furay oo marba markaa ka dambeysana si aada ay hoolka ugu soo qulqulayeen
Een, ugu dambeyntii faadumo jebiga guud sida uu yahay iyo sidoo kale musharaxiinta guddoonka golaha shacabka u tartamaya ololaha kala duwan ay ka dhex wadaan xarunta teendhada afisyooni bal ka waran isaguna
ololaha waa mid aada u xoogan iyadoo hadda eh, dadka ugu tartamaya guddoonka golaha shacabka ay gaarayeen sideed musharax balse hadda toddoba musharax bay indhahayga qabanayeen oo fadhiyey eh, miiska musharaxnimada iyadoo maxamed mursan sheekh cabdiraxmaan oo hore usoo noqday guddoomiyaha golaha shacabka oo mar labaad u tartamayeen aanan hoolka uusan ku jirin qaybna uusan ka ahayn sida wararka aan ku helnay dadka tartamaya arrimo cabsi la xiriirta awgeed Eh, waxaana markaas hadda kaambeenku yahay mid aada u adag waxaana la filayaa saacadaha soo socda in doorashada la- la gudagala hadda aan la geeyo Mm, faadumo cabduqaadir xasan ayay taasi ahayd waryaha inoogu sugan een, baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan teendhada afisyooni xindaabka xalane ee magaalada muqdisho oo warbixin kooban inaga siinaysay guddoonka doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya barnaamijka wareegga wararka ayaad weli la socotaan waxauna idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho sida aad ku maqlayseenba waraysiga waryahayga faadnuma een, xildhibaanada een, laga soo doortay ama sidoo kale magaalada ceelwaaq iyo kuwa gedo weliba kuwa ceelwaaq ayaa hadda laga shirayaa in doorashada ay ka qaybgeli karaan waxaana wararkii ugu dambeeya aanu helin ay tilmaamayaan in iyagu marti ay ka noqon doonaan oo aysan codeynta ka qaybgeli doonin sida wararkii ugu dambeeyey ee tendhada afisoni xindaabka xalan aan ka helino ay tilmaamayaan dhaban cadna waxa uu sheegay isagu in ay hadda xildhibaanadaasi aan gudaha laga saarin oo ay ku sugnaanayaan guud ahaan jibka guud waa mid aada u degan waxaana goordhow la filayaa in doorashada golaha saca- shac- go- doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay ka bilaabato tendhada afisoni ee xindaabka xalane ee muqdisho halkaas oo xildhibaanada badankood ay ku sugan yihiin markan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay qabsoomidda doorashada guddoonka golaha shacabka qaarkood waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in doorashada la qabto qaarkoodna waxa ay sheegeen inay dooranayaan cidda wanaagsan cidda kalena ay ka tegayaan waa kuwan qaar ka mid ah een xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya uu ku jiro een taliyihii hore ciidanka asluubta soomaaliyeed maha cabdiraxmaan taliye sambal horshe iyo khadiijo maxamed diiriye
taagannahay okay waxaan u nimid inaan waxna dooranno waxna diidno labadaba waa u nimid waxaan diidaynaa maxay yihiin sida aan ku nimid sida aan ku nimid xildhibaankaan ku imaanin oo teendhadaan soo galo waa diidaynaa sidaan ku nimid xildhibaankii ku yimidna ee, isku midaan nahay waxbaan isla dooranayna sababtaan meesha umidna waa saas xildhibaannimadana waa saas wabilaahi towfiiq maxamed sheekh inta cirow cirow maxamed sheekh soo qabaya muxuu dhawaa annaga wax caqabada oo ilaahay abuuroon la kulannay ma jirto guriga aan degganaa markaan ka soo dhaqaaqay si toosa teendhadaanaan u imid labaatan daqiiqa wax ka yar gudaheeda wax barbalema lama kulmo saakay dadkii yimid taas ayagaa ka jawaabaya laakiin aniga wax culays oon la kulmay ma jirto aa mar dambaan imid wax culaysana kalama kulmin maxamed sheekh haye marka arrinka aan u imidna waa idiin sheegay waxaan diidaya way caddahay sida aan ku imid xildhibaannimadaydu ninkii aan ku imaanin kii ila midaa waa okay kii aan ila mid ahayna laab ku yimid waa diidahaya kaas way kaan diidaya
بسم الله الرحمن الرحيم إن ما أنت معلن تاريخ إيواي فسيرات قلد على قبحية دور الشدد بن وايو دور شرعي وحاء إشيس وحاء قانون وحاء دستور وحاء يحب الدد كويشي والويشي مر هذه الويشيينا لما دوري كرو تاسع لغو صبحي تاسع شلي أقل كسر قدون كيس قدورتي تاسع أنا ما أنت قدونك عن مرشحين تيسا كم كأهي aan sugaynaa in nalaku doorto xildhibaanada wakiilada shacabka saaxiibbaday waxaan leeyahay waajibaadkiinna saarnaa maanta ayaa layska rabaa muwaadin kasta ama mudane kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto aniga maanta waxaan ahay inaan wax doorto layna doorto ayaan u taaganahay marka fadlan fadlan soo socda haddii laysku dayo xitaa in waajibkaaga lagaa xanibo xaq waxaad u leedahay dadku kugu leeyihiin fursadda ilaahay kuu siiyey inaad waajibkooda u gudato
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayay kuwaas ahaayeen markan mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee soomaaliya oo lagu magacaabo cabdi maxamed brofesor kusow ayaa waxa uu sheegay in haddii uu ku guuleysto xilka ugu sareeya dalka wax badan uu ka bedeli doono nidaamka afar dhibic shan musharax mada- madaxweyne cabdi maxamed kuusow waa brofesor aqoon-yahan ah waxna ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka maraykanka waxa uu sheegay markii la doorto in waxa ugu horeeya uu la dagaalami doono ay tahay nidaamka afar dhibic shan oo qaar ka mid a beelaha een, soomaaliya degan een, lagu xadgudbo fursado badanna aysan helin sidoo kale brofesorka ama musharaxa wuxuu ka hadlayaa arrimo kala duwan ee doorashada ku saabsan iyo isbeddelka kala duwan uu sameyn doono iyo la dagaalanka oo afar dhibic shan iyo qaar ka mid a beelaha aanan xasaanada badan ku lahayn siyaasadda soomaaliya wuxuuna sheegay in haddii la doorto uu noqon doono oday dhaqameed wax badan bedeli kara een isbeddel weynna keeni kara siyaasadda dalka soomaaliyana jiho kale u bedeli kara musharaxan waa aqoon-yahan soomaaliyeed min- kana dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka maraykanka een, ayuu wax ka dhigaa waxa uuna intiisa ugu badan wareysigan kaga hadlayaa la dagaalanka afar dhibic shan iyo waxyaabaha kala duwan uu tiigsanayo waryahayga cabdinaasir deefu ayuu u waramay
waa ku salaamay cabdinaasirow aad iyo aada u mahadsan tahay horta ummadda soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan waxaan rabaa inaan salaamta muslimka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan aan ku salaamo horta horta walaalow yacni isu taagidaan oo aan hadda isu taagay ama aan u taaganahay musharaxnimada madaxweyne dowladda federaalka ee soomaaliya horta horta ma aha wax oo hadda igu soo dhacay aniga sideedaba soddonkii sano lasoo dhaafay maalintoo dagaalka dhacay ilaa haddaan misaal ku siiyo dagaalka kow iyo sagaashankii markuu dhacay afar bilood markaas ka hor ayaan shahaadadii ugu horreeyey aan qaatay maalintaas iyo ilaa hadda aniga waxaan ka mid ahay ummaddii oo yani halgankaasayto dhibaatooyinkii marxaladii uu soo maray wax ka qorayay xasuuso yani halganka waddankan loo galayay ma aha in un dagaal un la galayay laakiin dad waxaa jiray wax ka qoraya waddankani dhinaciisa waxbarashadiisa dhinaciisa ummadda dhibaatooyinka taagan yani soddon sano oo ka hor dagaalkan inta uusan dhicin dadka wax ka qori jiray oo dhan waxay ahaayeen dad oo ajaanib ah ama dadkan reer galbeedka ah hadda alxamdulilah soomaali badan ayaa soo baxday oo aniga aan ka mid ahay oo waddankan wax ka qora sida dhabta ah taas waa mid teeda kale soddonkii sano aniga waxaan ka mid ahaa dadkii waxbarashada waddankaaniito oo jaamacadaha dugsiyada sare aasaaska si waddankan loogu sameeyo ka qayb galay ayaan ayaan ka mid ahaa marka horta aniga waddankan arrimihiisana waa la socdaa tobankii sano lasoo dhaafina waa dhex joogay oo sanad kasta waan joogay horta taas waa taas tan igu soo dhalisay oo adiga aad hadda aad ka taabatay oo aad leedahay nidaamka awood qaybsiga ayadoo jiro yani maxaa kugu dhaliyey ayay aheda u maraynaa su-aasha horta walaalow aniga waxaan rabaa inaan kuu sheego nidaamkan oo awood qaybsiga la yiri waxaan rabnaa inaan ummadda soomaalida aan u sheegno horta ma aha wax dastuurka ku yaalo ma aha wax sharci ah ma aha wax ummadda ay ku heshiisay waa wax barnaamij oo dad gaaban inta ay ay isla arkeen waa fahansanahay markii hore waxaa la yiri waxaan waxay ahaayeen waa wax xal lagu raadinayo ayay ahaayeen waan fahmay taas markaas xaq ma ahayn waaba waabana loo sheegay taas laakiin waxaan isleeyahay labaatan sano kadib soddon sano kadib xasuuso waxaan dagaalkii keliya ma aysan bilaabanin ee barnaamijkan oo qabiil hebelna intuu taagan yahay qabiil hebel xagguu taagan yahay kaasna xagguu taagan yahay xornimadii la soo bilaabatay oo lixdan sanay jirtaa marka marka waxaan isleenahay ma aha dasturi therefore ma yani wax in laga sheekaysto oo qof la yiraahdo maxaa kugu dhaliyey ayadoo yani awood qaybsiga saas u ahaa waan fahansanahay yani dadaa waxay dhahayeen runtii wadanka hadda waa taas laakiin run kasto waa la bedelaa macnihi mogta wadankan soddon sano lixdan sano sidoo ahay ma aha marka teeda saddexaad aniga waxaan runtii arkaa fursad fursad oo waddankii uu isbedelay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo meel kasta joogo aniga xamaraan tegey garowaan tegey baydhabaan tegey kismaayaan tegey tobankii sana lasoo dhaafay waxaan u jeedaa dhalinyaro oo aad u badan oo wax bartay oo hadda ka gudbay ama aan ku fikir weynin sidee qabiil loogu dagaalamaa ama sidee arrin qabiil loogu noqdaa oo ka fikirooya waddankaa sidee loo horumariyaa marka furdad fursadaas ayaa waxay i tustay in aan hadda is idhaahdo wallaahi waa waqtigii ay ku habbooneed oo dadka ama shaksiyaalka waxbartay ay waddankan inta ay isu soo istaagaan ay hogaankooda wax ka qabtaan
waayahay profesor waxaad ka mid tahay aqoonyanada soomaaliyeed marka wax badan og fahansan daraasado badan sameeyey nidaamkan hadda aan ka dhawaajinay afar dhibic shan soomaalidu siyaasiyiintooda xal bay u arkeen soo maahan in wax lagu qeybiyo laisku xadido oo qof walba meeshuu kasoo jeedo markaa nidaamka xadidka ah uu raaco si markaa laiskugu xadgudbo dhinacyada kale heshiiska iyo waxa ay wadaagaan aysan dhinacyada kale u gudbin
Eh, maya maya aniga waxa keliyo aan fahmay waxay tahay eh, haa labaatan sano ka hor iyo toban sano markaas ka hor oo soo dare ay fikirka ay kasoo bilaabatay markaas eh, yacni sooy dagaal oo oo adag ama dagaal oo qabiili ah ayaa socday Eh, eh, marka laga yaabo markaasayto inay isdhaheen waa xal ka soo qaad laakiin aad waxaad xasuusataa waxa wax lagu qaybiye waxay ahayd yaa qori wato yaana qori wadanin macnihi marka eh, sideedaba wadan ma lagu dhisi karo i- yacni inta awoodda leh wax ha la siiyo inta kalena ha laga daayo horta wadan laguma dhisi karo kow teeda labaadna yacni awood qaybsiga si kasta aya noocyo badan ayaa loo sameeyaa oo awood qaybsi lama diidana macnihii laakiin awood qaybsiga adiga bal yacni qiyaas awood qaybsi la leeyahay macnaha juufa hebel eh, waa aqalka sare juufa hebelna waa yacni eh, golaha shac- shacbiga juufa hebel iyo juufa hebelna prime ministerkii iyo wasiirkii isku bedelayin la leeyahay Eh, maya ma shaqaynayso eh, waxa imaanayo adiga naftaada qiyaas boqolaal kun oo soomaali ah oo marka jufooyinkaas la tilmaamay yani waxaan ku dhihi karaa sida hadda ay u dhisan yihiin waxay tahay ummadda eh, boqolkiiba toddobaatan ayaa laga saray macnihii marka haddii boqolkiiba iyo toddobaatan ay banaanka ka joogto eh, intaasoo boqoloo kun oo soomaali ah oo awoodii leh cilmigii leh caqligii leh eh, eh, karaankii leh oo wadankan wax ku kordhin lahaa ayaa waxaa la yidhi maya wax ma ku kordhin kartaan marka walaalow sidee adiga aad isu dhihi lahayd wadankan in uu dhaqaalihiisa qubco wadankan inuu hore u maro haddii la yidhi dadkii nuskoodii iyo in ka badanba oo oo yacni karaankii u lahay ma ka qaybgeli kartaan see u shaqaynaysaa marka dhibka kaas oo ka imaana teeda kale hal yani wax aan xaq ahayn hal ma laga dhigi kara sideedaba marka waxaan rabnaa hadda inaan kasii socono insha allah waayahay een, marka waxaad u aragtaa nidaamkan ee, lagu saleeyay awood qaybsiga in uu curyaaminayo een, aqoonyaanka oo fursad aysan u helin inay isharaxaan aysan waxay ayagu marka dalkan ay ka bedeli karaan aysan jaanis ugu heli karin oo curyaamin lagu sameynayo mu aragtaa
Eh, may taas keliya uma arko taas keliya uma arko aniga waxaan u arkaa eh, ma aha curyaamin ayaga wax loogu diidan yahay laakiin aniga waxaan ka wadaa haddii intaasoo boqol oo kun oo soomaali ah aqoon-yahan keliya ma aha intaasoo boqol oo kun oo soomaali ah oo oo yacni wax bartay aqoon-yahankan la sheegayo waa sheeko kale laakiin waxa waaye oo wax bartay oo wax fahmay oo oo dhalinyaro iyo dhexdhexaad iyo si kastaba ah oo waddankaaniito kara yacni karaankii caqligii iyo cilmigii lagu wadi lahay ee leh ayaa waxaa la yidhi ma ka qaybgeli kartaa marka dad wax gooniya aniga shaksi aan la ii diidan yahay ma aha ujeedka laakiin imagine haddii dadkii nuskeedii ee waddankii iyo hoggaankeedii iyo maamulkeedii iyo dowladdeedii iyo horusocodkeedii ma ka- ma ka qaybgeli kartaan haddii la dhaho adiga ma kula tahay waddan saas la yidhi in uu eh, horumar dhaqaale gaarayo aniga runtii waxay ila tahay dhibkana haysto eh, oo iyo baahida soo noqnoqotay eh, oo waddankan iyo ammaandarrida soo noqnoqotay waxay aasaas u tahay eh, in dadkii ku habboonaa la yiri maya awood qaybsi noocaana la sameeyey sidaas daraaddeed awood qaybsigiyaa idinka wuxuu idin geeyey ama baarlamaanka ama aqalka sare ama inta ama prime minister ku-xigeen keliya iyo waxaas Eh, taas waaye dhibka meesha uu ka imaanaya waddankan awood qaybsigan hadda aan ka sheekaynayno ma aha kii waddankan uu nabad ammaan horumar uu ku gaari lahaa macnihi waayahay dhinaca kale waxaa hadda la socnaa in ay socoto doorashada een, madaxtimo ee soomaaliya waxaa la gudagalay doorashada guddoonka golaha aqalka sare shal lasoo gebagabeeyey tii golaha shacabka ayaa maanta bilaabanaysa xaaladda jahwararka taagan iyo isqabsiga madaxda waad la socotaa bal ka aqoon-yahan ahaan adiga oo markaa is- dhan kalena ah musharax madaxweyne bal xaaladda maxaa kaaga baxay dalka xilligan iyo doorashooyinka socda
Eh, wallahi eh, walaalow eh, su-aal runtii aada u fiican waaye Eh, aniga runtii eh, aad ayaan u rajaweynahay oo waxaan isleeyahay in uu arrintan maanta waxaan ilaahay ka barya jira oo aan ugu rajo weynahay in uu doorashada oo golaha shacabka maanta si nabad ah ay ay ku dhammaato ayaan ilaahay ka rajaynaa runtii ummadda soomaalidana saasa u roon ee dadka hogaanta hogaanka maanta soomaaliya u hayane yani waxaan ka codsan lahaa in ay isku noqdaan ay tashtaan oo yani sidii ummadani anagoo dhanbo ee dhibkan soo raagay noolaga nalooga samatadhexan lahaa ay ku dadaalaan aniga rajadaasaan leeyahay waxaan kale waxaan u arkaa ee isqabqabsi siyaasadeed taasna ee runtii yani siyaasadda waa iska saas ee laakiin intaas in ka fog inaysan gaarin ayaan aad ugu rajo weynahay oo maantana insha allah ay ay macnaha si nabadgelya aa noogu dhammaan doonto doorashada oo golaha shacabka insha allah waayahay ugu dambeyntii fariintaada ugu dambeysa aad la wadaagayso shacabka soomaaliyeed ee ku dhageysanaya meel kastay joogaan xaalada dalka bal aduu soo koobaya
cabdinaasir waaba waad mahadsan tahay Eh, shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waan salaamay Eh, aniga shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego maanta Eh, eh, soomaali nidaamkan iyo awood qaybsigan iyo waxaan la sheegayo oo la yiri eh, yani eh, xal waaye ee xaq ma aha ma shaqaynayso wax aan xaq ahayn xal ma noqon karaan aniga waxaan isleeyahay waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego waxaan wadnaa fikir cusub fikirkaasayto wuxuu dhahaa waa in la helaa eh, heshiis bulsho oo cusub heshiiskaas bulsho oo cusub wuxuu ku aasaasan yahay in shaqsi kasto bulsho kasto jufo kasto gobol kasto degaan kasto oo soomaali ah oo kasoo jeedo meesha rabta ahaato in ay eh, wadankan ay ku karaamaysnaan karaan kow eh, ta labaad in ay ka qaybgeli karaan horumarka wadankan labo in ay ka qaybgeli karaan siyaasadda meesha ugu sarreysa wadankan haddii aan helno taas eh, waxaan aaminsanahay wadankan inuu hore u mari u mari doono haddii aan taas weyno eh, aniga waxaan dareensanahay ammaan darrida eh, baahida isku toosnaan la'aanta intaasoo dhan waxay ka imaanaysaa eh, ummad la qoobqoobay mar haddii ummad saas loo qoobqoobo oo ummadii dhan ay ku wada sharfaneen ee wadankaas aysan kulligood inay wax ka leeyihiin aysan ogeen dhibka meeshuu ka imaanaa marka aniga ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa in ay nala qaadaan barnaamijkan cusub oo soomaali ee cusub oo kulligeed iswada raaci karto oo kuwada sharafan wadankan inaan helno taas ayaa kulligeenna barwaaqa noo keeni karto oo aan yacni eh, baddeenna eh, iyo xoolaheenna iyo beeraheenna inta aan isku wajahino taas aan ku mashquulno ayaan ayaan ayaan ka codsanaa ummadda soomaalida oo anna ay ii ogolaadaan eh, musharaxiinto yani dadka xildhibaanada u ahna ay u sheegaan ay ku yidhaahdaan eh, walaalayaalow eh, jidkaanayto oo professor kuuso uu nagu jaheynayo nala brofeesar cabdi maxamed kuusow oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha laba kun labaiy labaatan waxna ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka maraykanka oo ka hadlayay nidaamka afar dhibic shan inuu la dagaalami doono haddii la doorto ayuu kaasi ahaa weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka sac qaybii ugu dambeeyaan ku guda jirnaaye maxamed axmed diiriye isaguna waa aqoon-yahan soomaaliyeed doonayana inuu noqdo madaxweynaha ugu sarreeya dalka ama xilka ugu sarreeya dalka inuu qabto waxa uu su-aal geliyey xildhibaanadii laga soo doortay magaalada garbaharey iyo sidoo kale kuwii lagu doortay magaalada ceelwaaq wuxuuna sheegay in xildhibaanadaasi ay ah yihiinba kuwo habraac aanan loo marin Een, waxa uu sheegay een, maxamed axmed diiriye in ay xildhibaanadaasi labada gole ee markii loo eego labada dhinac ka imaaday in doorashada dalka guddoonka aysan ka qaybgeli karin sharci darrana ay tahay wuxuu sidoo kale ka hadlayaa musharaxan in isagu laftirkiisa ay caqabad ku noqon karto haddii la doorto in uu arrimahan iyo arrimo kale oo aad u fara badan uu ka gudbo su-aalo dhowr ah ayaan hordhigay oo ka mid ah waxyaabaha uu qaban karo iyo sidoo kale sida lagu xalin karo doorashada labada doorasho ee ka kala dhacday magaalooyinka garbaharey iyo ceelwaaq caawa ayuu waraysigan igi siiyey hadalladiisana waxaa ka mid ahaa
Een, arrintan ma aragta hadda maanta taagan ka jiro ma aragtay een- een ka jiro een, aqalka afsiyuuni ee lagu dooranayo guddoomiyaha een, een, waa wax laga gudbi karo oo aan loo baahnayn waqtiga inay dhacaan doorashadii waxa u markaa arrimo gebogebo waaye in ummadda waqti laga dhumiyo soomaaliya shacabka soomaaliyeed ee dhiban ee awaaraha iyo maaragtay iyo dhibaatooyinka badan amni darada wada haysato in hadda loogu sii daro maaragtay iska daba wareeg looma baahno waa in doorashada deg deg ay ku dhammaato si ugu habboon ay ku dhammaato loo baahan yahay musharax marka aad musharaxiinta ka mid tahay hadda xilka madaxtinimo u tartamaya een, bal haddii xilka madaxtinimo aad ku guuleysato waxyaabaha ugu muhiimsan aad rabtid inaad qabatid maxay tahay Een, waxyaabaha ugu muhiimsan inaan qabto waxa waaye- waxaa ka mid ah inaan amniga maaragtay wax ka qabto waxaa ka mid ah maaragtay inaan musuqmaasuqa wax ka qabto een, iyo waxyaabo kaloo badan saddexdaa shay iyo sheeyo kaloo badan oo oo aan la soo koobi karin Ehe, bal maanta guddoonka golaha shacabka in la doortaa lagu madalsanaa dhow hadda waxba lama dooranin Een, bal sida ay kuula muuqato iyo sida looga gudbi karo maxay kula tahay adigu Een, aniga sida ila muuqato waxa waaye een, m- mar walba oo qalad jira waa inaan ka hadalnaa waddanka annagaa leh een, waddankeena waaye labada dhinac kii qaldan waa inaan u sheegnaa waa qaldantiin ka jooga qaladka inaan dhahno Een, taasaa muhiima sida hadda markii madaxweynihii hadda waqtigiisa dhammaaday markii uu labada sano ku dirsanayay waa ka hadalnay waxaan dhahay waqtigan waqti wax lagu darsada ma aha waddanka ma amni ma aha waxa waddanka u qabataa iska yar laba sano waqtigaa ku darsada lalama joogo ummaddan waxay u baahan tahay isbeddel iyo horumar laba sano waa ka diidnay haddana sidoo kale waxaan ka diidaynaa dadka dhahaya maaragtay kuraastan maaragtay lix iyo tobanka gado iyo lix iyo tobanka oo maaragtay oo garbahaarey xeelwaaq labadaasba waa qaldan yihiin maadaama ay qaldan yihiin labadaba qalad- qalad ay kusoo baxeen habraac qaldan kusoo baxeen aniga maadaama labadaas dhinac oo isku hay aanan ka mid ahayn waa inaan u sheegaa ummadda soomaaliyeed labadaba inay qaldan yihiin oo kuraastaas meel la iska dhigo go-aankooda dib loo dhigo oo doorashada hore loo sii galo labada een, xildhibaan laga kala soo doortay garbahaare iyo celwa way qaldan yihiin aad dhahday bal qaladka jira halkee ka jira
habraaca labadaba waa qaldan yihiin waxa waaye kuwan waxay ka tageen habraacii maaragtay ninkii maaragtay eh, maaragtay mas-uuliyadda doorashada ee hoostagaysa oo axmedoobe ahaa iyo guddigiisa siid eh, maaragtay doorashadii loogu talagalay inay qabtaan maysa ka qabanin maaragtay magaaladii loogu talagalay garbahaarey een, ceelwaaq ay ka qabsa ay ka qabteen magaalo maaragtay oo aan lagu heshiin heshiiskii lagu qoranin heshiiskana waxaa galay mataqaanaa eh, madax soomaaliyeed aa gaashay hal qof keliya ma gelin een, intii kale madaxdii kale way kasoo baxeen heshiiska asigu kasoo bixi waaye kuwa garbaayana waxay ku qaldan yihiin ayagana waxa waaye doorasho ayay iska qabsadeen oo maamul go- guddoomiyaha guddoomiyaha oo axmedow aan wastagin oo asi guddoomiya maaragta iska dhigay magaalada iskaga dhigay aa doorasho magaalada ku qabsaday een, labadaba saasay ku kala qaldan yihiin oo wax raac raac oo sacan labadaba kuma socdaan Ehe, marka een, haddii ay qaldan yihiin lix iyo tobanka xildhibaan waa loo baahan yahay golaha shacabka guddoon ay dooran lahaayeen sidoo kale tii madaxweynaha la dooran lahaa haddii dib loo dhigo soo halkaasi kama maqna een, miisaaniyadooda iyo codkoodaba Een, miisaaniyaddooda codkooda waxay uga maqan yihiin waxa waaye hadda yaa lagu daraa soddon iyo soddon iyo labadaba mala gelina meeshii waxaa la rabaa tiro oo maaragta lagu heshiiyaa jirto lix iyo tobana lix iyo tobankee la qaadanaa su-aasha waxay ka tagantaa lix iyo tobankee la qaadanaa lix iyo tobankan waa qaldeen kan waa qaldeen soddon iyo laba ma hal mar meesha la geena oo oo maaragta taasi waa qalad kale oo shacabka soomaaliyeed aysan yeelaynin marka waxaa habboon in guddoomiyaha waa la dooran karaa guddoomiyaha la doorto xildhibaanada ay fadhiistaan ay maaragtay guddoon yeeshaan kabacdi go-aanadooda maaragtay si lagu xalin lahaa iyo go-aanadooda maaragtay ay kasoo dhex baxdo een, madaxda soomaaliyeed Mhm, labadaba yaa kula saxan adiga garbahaare mise ceelwaaq waa way qaldan yihiin xabad saxan ma jiro bal wixii qaldana waa inaan ummadda soomaaliyeed u sheegnaa maaragtay oo waddankeena qalad lo qalad dartiisa aan maaragtay dhib loo gelinin ehe, guddiga doorashooyinka iyagu een, waxa ay sheegeen in tan ceelwaaq ay saxan tahay la dhaariyay xildhibaanadii kuwii kale ee garbahaare lagu soo doortay muqdisho imaadeen iyagu halkaas bay joogaan oo weli waxaa jirta dhibaatadii iyo sidoo kale een, isfaham waagii een, siyaasadeed ma guddiga doorashooyinka miyaa qaldan marka arrintaas sidaas miyay ka dhigan tahay maadaama aad dhahday tii ceelwaaq lagu doortay xitaa bay qaldan tahay Een, guddiga doorashooyinka sidoo kale heshiisaa loo keenay inay fuliyaan aa la rabaa heshiiskii dadkii u keensaday aa la rabaa heshiiskaas inay ku celiyaan oo dhan heshiiska anaga waa fulin weyne ma inay ay go-aan iska gaaraan oo maaragtay doorasho qabsadaan maaha heshiisaa la gaaray heshiiska wuxuu ahaa laba laba magaalo in lagu qabto way qaban waayeen waa inay ummadda shacabka soomaaliyeed usoo bandhigaan sababa ay ku qaban waayeen een, maaragtay horkeenaan oo markaas ka bacdi ma- maaragtay go-aan ay ka gaaraan maaragtay go-aan ay gooni ay u gaari karaan oo maaragtay meesha rabaan iska geysan karaan maaha axmedoobe magaalada uu ka talay waa inuu doorasho ka qabta hadduusan ka qaban karin waa inuu maaragtay een, sabab uusan qaban karin wuu sheegay balse waxaa la rabaa halkeeda saan ma aha inuu intuu doorasho meel iska tago oo si iska soo qabsada ma aha ugu dambeyntii musharaxiinta madaxweynaha ka mid tahay waxaad rabtaa xilka ugu sareeya dalka xilka haddaa ku guulaysatid oo alla kuu sahlo waxaa laga yaabaa in dhibaatooyinkan iyo kuwo kaloo ka daranba ay kusoo wajahaan bal sidee lagu xalin karaa sideese adiga arrintaasi uga fikiri lahayd inaad kaga gudubto
arrinta markaana u fiiriya salkeeda waxay ku haysaa dad maaragtay oo soomaali waa iska taqaanaa salka meesha gudaha marka laga sii fiiriyo dad maamul isku haya dad qabii dad maaragtay oo maaragtay wax ka dhexeeyaano muddo khalaaf ka dhexeeya isahayo marka aniga shaksiyan labada dhinac iyo dhib kastoo soomaaliya ka imaado qofay u fududaan ahay sababta qof hadda maaragtay oo soomaalinimada iyo da- islaamnimada iyo iyo iyo iyo iyo maaragtay wanaagga ku shaqayn doona noqonaa oo dadka maaragtay cadaalad u kala
maxamed axmed dihriye ayuu kaasi ahaa guud ahaan barnaamijka wareega wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaan u mahad celinayaa dhanka farsamada cabdisalaan juulo shaakir ayaa barnaamijka idina socodsiinayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doona waxaan idinkaga teginaa khiyaari sidaas ii nabadgelyo